suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa saraw kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha xoolaha saraw kaca ku yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah orgid ah oo la iibin jiray soddon iyo shan dollara haddana la iibiyo boqol iyo konton dollar ilaa iyo boqol dollara sidoo kale dibid ah ayaa iyaguna la iibin jiray laba boqol iyo konton ilaa iyo saddex boqoloo dollara balse hadda waxa ay marayaan shan boqoloo dollara saraw kacaana ayaa sababay bilaabashada dhoofinta xoolaha ee loo dhoofiyo waddamada carabta ee laga bilaabay magaalada beledweyne iyada oo loo diyaarinayo ciidda carafada qaar ka mid ah dalaaleyda iibisa xoolaha ayaa ka warbixiyey isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha
waxaa saraw kaca ku yimid maalmahan xoolihii xoolihii waxaana sababay in xoolihii qiimahooda kor u kacaan waxaana sababay ama sabab u ah xoolihii oo la dhoofinayo marka xoolihii waa ay sar u kac ayay keeneen orgudii oo kale la gada jiray toddobaatan doolar afartan doolar hadda waxaa la gadayaa boqol iyo konton doolar ilaa iyo boqol iyo soddon doolar dibidii oo kale ayagoo la gadan jiray laba boqol iyo konton hadda waxaa la gadayaa saddex boqol ilaa iyo shan boqol ayay tageen ama afar boqol afar boqol iyo konton sababtaasna waa dibidii iyo orgidii iyo xoolihii qaybahooda kala duwan oo loo dhoofinayo wadamada carbeed sida sacuudiga iyo qaybahooda kala duwan waxaana taas idana sabab usii ah in ay isku sii diyaarinayeen dadka ciidul carafa marka xoolaha saruukacaas ku yimaado waxyaalahaas ayaa sababay labadan beri waxaa jiro isbedelo oo ku dhacay dhananka xoolaha waxaa sababay in magaalada oo laga dhoofiyo xoolaha oo loo dhoofiyo dhanka carabta ee meelaas loo dhoofiyo qiimaha isbeddel weyn ayaa ka jiro hadda waxay marayaan an urgida boqol iyo konton ilaa iyo boqol iyo soddon qiimihii horena waxay ahayd waxay ahayd afartan ilaa iyo toddobaad saraw kacan ku yimid qiimaha xoolaha ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya xoolo dhaqatada ku nool gobolka hiiraan